I am Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanaya efemyada geeska afrika caalamkao dhan waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somalicom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha oktoobarna waa toddobaiyoabaatansanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo halkan washingtonna saacadda afrikada bari dhegaystayaal raalli ahda waa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihin doona anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dhallinyarada ka xamaasha ama isticmaalo gaari dameerada ee xeryaha dhadhaab oo dhibaato ku qaba wadooyinka ka baxsan xeryaha dhadhaab
agga soomaalia agga kenya taashaa soomaalia boqol maraa la soo boy geed kuma yaallo shub maa laga gura ma laho tiir waa laga goosta ma laho ilaa laba habeen baa damarkii dulsaaran tahay habeenka tagto saddexaad aad hoyni
waxaa kaloo aad maqli doontaan xaaladda waxbarasho ee ardayda da'da yar ee dugsiyada dalka jabuuti heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo jenaraalka hogaaminaya afgembiga dalka suudaan ayaa wacad ku maray inuu dalkaasi gaarsiin doono dowlad lasoo doorto balse cabdilfataax burhaan ayaa ah nin leh isbahaysi awood badan oo ay ka mid yihiin wadamada gacanka carbeed iyadoo sidoo kalena uu hogaamiyo ciidamada sida weyn wadankaasi looga baqo ee sida milatariga u tababaran wuxuuna hadda u muuqdaa inuu milatariga si buuxda awoodda ugu xajinayo burhaan ayaa markii ugu horreysay soo canbaxay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii markaasoo isaga iyo jenaraalo sarsare ay xukunka ka tuureen cumar xasan al bashiir kadib markii culays badan uu ka soo wajahay bannaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacayay kuwaasoo looga soo horjeeday xukunka soddonka sano ahaa ee al bashiir waxaa xukunka uu sii hayay dhowr bilood markaas kadib waxaana dib markaasi u bilowday cadaadis caalami ah kaasoo ku qasbay in ay milatariga heshiis awood qaybsaha la gaaraan banaanbaxayaasha waxaana halkaasi ka samaysmay dowlad milatari iyo rayid isku dhafan kaasi uu hogaaminayay burhaan waxaana la qorsheynayay in wadankaasi ay doorasho gaarsiiyaan golahaasi labada kun iyo saddex iyo labaatanka shiinaha ayaa maanta oo arbacaha weli kusii adkaysanaya in taiwan aysan xaq u lahayn in ay ku biirto qaramada midoobay kadib markii ay maraykanku ku dhawaaqeen in jasiiradan dimuquraadiga ay door ku yeelato xarunta adduunyada ee qaramada midoobay qoraal lagu xusaayay konton sano guuradii markii golaha guud ee qaramada midoobay ay u codeeyeen in bejiin kursi laga siiya islamarkaana meesha laga saaro taibe ayaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken waxa uu sheegay talaadadii shalay inuu ka xun yahay in taiwan ay markaasi si is soo taraysa bannaanka looga dhigo masraxa dunida blinkan ayaa sheegay in iyadoo xilligan ay dunida wajahayso tiro badan oo arrimo isku milqan ah haddana inay muhiim tahay in dhammaan saamilayda dunida ay gacan ka geystaan dhibaatooyinkaas taasi oo ay ka mid tahay afar iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool dalka taiwan shiinaha ayaa u arka taiwan oo ay kooxihii wadaniyiinta ka carareen sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii kadib markii laga ay ku guuldareysteen dagaalkii sokeeye ee dalkaasi oo ay la galeen kooxaha hantiwadaaga inay mar uun shiinaha dib ugu soo biiri doonaan iyadoo haddii loo baahdana taasi ay ku iman karto dhabba xoog ah duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana dhadhaab dhallinyarada ku xamaasha gaari dameerada gaar ahaana kuwa soo gura xaabada lagu shito dabka ee ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa ka sheeganaya dhibaatooyin ay kala kulmaan wadooyinka ka baxsan dhadhaab wariyaha v o eda ee dhadhaab cabdisalaan salas ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray axmed nuur jirow anigoo eh qaxootiga inta baan ku indhaysanay xoolo kale maana qabin marka horena sida barnaamijka baadiyan iyo rimaalo isu dhex yeelnay duruuftu way iska adkaatay marka kareetooyin baan iska yargadanay tii hay-adihii waa iska burbureen hadda wax lagu haya male waayahay maxamed nuur waxaad noo sheegtaa shaqadan wakhtigaad bilowday iyo dabcan marxaladii kuu qasabtay inaad adigoo da'yar aad ku shaqaysato gaardameer anoo yar baan bilaabay kareta maxay gurtaa koontarbaan kale ma qaado motoor ma saarno waxay guraysaa qoryaha iyo geedaha qoyno shubku yaran waayahay maxamed waxaan kaa rabaa inaad sharaxdo halka aad u doontaan xaabadan ama qoryaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin nolosha qoyskiina waxaa waay walaal meesha hadda anu doono sawda jeer wey sawda jeer sawda jeer dhowr laba nacb waay xagga soomaaliyana ay taashaa xagga kenyana u taashaa soomaalina boqol maraa la soo bogo geed kuma yaallo shub maa laga gura ma laho tiir waa laga goosto ma laho ilaa laba habeen baad daargamaarkiis dul saaran tahay habeenkaa tagto saddexaad aad hoyni markaad soo noqoto aad soo noqotana waxaa loo soo galaa saddex habeen
waayahay adigoo intaas toddobaad ku maqnaa duurka oo xaabadii ama geedihii soo guray suuq geyn mu ku heshaa oo markaad suuqa ku soo laabataan lacago fiican ma ka heshaan maya abow mataqaan si walbaba mataqaanta horta waa canaha maash waa iska qaxooti waayahay kareetadii qoryo ah ama xaabo ah imise ayaad iibisaan oo aad ku heshaan abow xaabada waxaa malayna lix habeen wala lix habeen xaabada u dhexde waa kun iyo shan boqol waa lacag u dhiganta shan iyo toban doolar haa marka shan kun iyo shan boqol ciishadina waa iska qaalowda kiiliya sokorta boqolaa lagadaa kiiliya biriiska sagaashan lagadaa mataqaanta qudaarta la rabaa adiga marka noolashaada inaad dhoor kaleeto adkaas ku reebto oo saa nolosha ilmahan aad ruux sokorta u raadiso adigana aad ku noolatay ayaan samaynaa haddii aan samayne inteed la soo maribo meelaa la soo marto male sababta jeer meeshada geedi markay ku hareen deegaanka way reebeen waxay leeyiin deegaankii kii ila dhasho unkasaa markaa jid ku arko u noolaad wuxuu ku dhaba oodan deji wuxuu idin leeyahay waad xaalufinaysaan dhirtii maadaama ay xoolaha ay u daaqayaan haa maxaa yeele xoolihii baxay noo cunaan baa laadin soonahaas sababta jeer maxaad noogu soo duulaysin dalka haddaad adi aad leedahay halkan soo deg halkan markaan soo dego waraa halkan markaan soo dego maxaad iseeni aniga mataqaanta waxoogaa yaroo moordi ah iyo inta yaro saliid ah oo halkoo garaam aan saliid aan kaar ku qataa intaa kaa mehelay ninka duurkan xaabada aan ku gurtay iyo ood yaroo shubka mireerka aan gura iga reebo maxaad isiini xoolaha kuma wada noolaan karno waayahay mise maalmood ayaa duur ku maqnaataan maxaadse u qaadataan baad ahaan oo ku jidmartaan maxaan ku jidmaraynaa waxaan ku jidmar nool ma bahayne kuwa mataqaan dadka oo ilahay amarkiis dad sumid baa ninka degaan eh iyo kuwa qaxooti waa isdhexyaalan raashinkaasaan deen oo qaadanaynaa kubimaa markaan imaana deenta kaa bixina maxaan aan lacag ma hayno maxaan qaadanaa baxasha joogadoo la dhaho iyo bahal yar boorash waxaasaan ku nool lahay markaan ku nool lahay dee ma waxmee nabadgelyaad iyo adi intaad keensata xoolaha intaad keento oo lagaa gato nabadgelyaad soo shaaficnaa lahay mug waa tahay caqabadaha markaad duurka aadaan aad la kulantaan maxaa qaybka ah waxaa ula arkaaba kareetada in lagu dhaho duurka dhig oo lagu dhaho kareetada oodan dhistaan ku haasana yaa kula qabsanaya kareetada oo markaa kaa ribayo waa deegaanka aa yaa kale ninka qaxooti ninka dad kale qaxooti weye maba soo geli karabo ninka deegaanka deganaa ayaa kuleeba oodan kareetada dhig haddii kale lacag doon war lacag ma haysata marka dameerka dan intaan soo noqon cidii aan soo hadlayna cidii bilcaami ilmay ka tagna wax leeb ordayna oo la kareetada tahay meel markaa ku roon macnaha aad walaal eh ama kii biiska ah wax ka qaadanays kii aad ku orda lacagta lagu soo diraya calaa kareetada waxaa lagu leeyahay shan boqol oo kenya dir dhig meeshan haddaadan dhigin kareetada aad maanta dahan u qaatay inta kaadaada xaabada iyo shubka geeya iyadoo laydin markaa laydinka dhigay inaad tihiin dad aan xaquuq u lahayn inay geedaha guraan haa de xaquuqa waxaa u lahaa dadka ninkan oo ooda dhigile isku mid maana soomaaliyan wadan hay qaxootiyan anig marka isu waa deegaan ilaasan deegaanu ku dagaalama isug wuxuu leeyahay xooli waxay daaqaynaa adiga dhaxaalifte dhirtan inaad gursan ma ogolo iska daadi maxaan ku daadaya walaalow waxaan ku daadaya naf maayiye mar maad idil rabtaa anigo ani waama nin dhitaanahay ma israacin rabtaa waayahay ma marka qaar ma dhacdaan inaad shiro la kulantaan intaad iska afgaran weydaan idinka iyo dadka deegaanka ah oo saan shil ku baangadii aan ku guranayna marmar qaarkood nin adig oodii dameerka adig askaleed kula haasto waxba ku lehen inaad saashin qasab ay imaanaysaa inta jeer onsta la xisaab male dad baa mataqaanta garaa oo laga soo qaa duurka oo duurka sa jiro qore guranay deegaanka oo la keena isbitaal lagu daaweyna caddeyn aan hayna oo inta duurka loogu tagay oo mataqaanta daadi inta la dhe oo la soo dhaawacay oo isbitaal lagu daaweyna caddeyntu ku hayna laamaha amniga inay idin qabtaan ma marka qaar ma dhacdaa maadaama ay dhici kartaba in xadka aad ka tallaabtaan si sharci darra ah waxba kuuma soo baxayso kuuma soo baxayso waxay kuu soo baxaynin kan jariga duurkiisir ku jira ka baqay waxaa aad jirow laydinku eedeeyaa in dhirta geedaha muhiimka ah ee xilliyada abaarta ay xoolaha daaqaan aad si xaddhaafa aad u xaalufisaan arrintaas ma jirtaa haa hadda walaal waxaa ku jirtaa runtaa waa aniga markaan liidro maxaa nin baa idhahayaa toban tiir oo abaq soo guo tobanka tiir abaqaa dadkana mirtaas oo ka bixi ku xisaabtamayay oo soo dhici markii la gaaro xilli anigana tobanka gedaabila soo guo ruuxas horta inaan ka dhigtaa rabaa oo ninkan magaala jiina uu ku dhisto tiyaa lisku qabsan taasa amniga macagmaan warda geedka ka deg walaal xoolaa igu noolay aniga markaasaan la'aanay walaalow gabta geedkan waan goostay ruux askartaan kusoo qaatay naag iga mar waayahay haddii aad qirta inaad geedaha saa gurtaan soolomaado kale qaladka idinkaa iska leh haa hadda fiili markaa arrintaa qalad waama leynhay ilaa ninka wuxuu ku shaa geedka inay mir oo salici oo salicaysa hambalsha waaba runtood ilaa ani maxaa ii keen lafta ii geysay haddii hay-addii iga tagtay oo wel waddanka i keentay oo baliiska isiinaysa burka isiinaysa waxba iga goosatay maxaan ku noolaan xoola kale ma qabi haddii haddii walaala u dhaho geed tiri soo goy waan soo goyn asoon xogsataa martee naftaas saasaynu iskaan geyni marka hadda waxna kala maaraysay maba hay-addiina waa inaga tagtay marka sidaasaan horta macnaha dhulka ayaan u yaalla waxaan la soconnaa in hay-adda r d o ay samayso dhuxul la siiyo dadka qaxootiga ah ama xaabada marka qaar ay qaybiso idinkastoo lidima oran karo dadaalkii hay-adda ayaa lid ku tihiin oo xaalufin ayaad gobolka ku haysaan maya hadda weliyo maxaa tahay xaalfin dadku kumaba hayne maxaa yeele fiiri waagi hore adduunyaha ilaa soomaaliya ilaa kenya waa la og dadka inay qaxootiga mataqan tu walba loo biiri jiray xaabadda meera inta nagala kala duulka inta bel joogna wixii intay ka baxeen ma hayno wax quur ku siinay male wax dhuxul ku siinay male haddii kii luxusho siin lahayna oo hota macnaha wax gadan lahaa maba hayo kii duulka soo goosan lahayna siinaba lo macnaha oo laleeyahay dhista geedka anagaa laga ka bax oo la dilayo baangada inta lala dhaco tariigi lala dhaco yaaba mataa loo soo qaadaya saalka dhexli lagu lugdaaweynaya marka dee nafta waxay ku geyni adi inta nafta kaa guuleed duurka gal oo geedka gooso ama qoriga soo gura halaguu dilay marka arrimaha saasay ku dhammaanayan horta waa yahay dadkan qaxootiga ah ee ka xamaasho ama ku xamaasho kareetooyinka ee dhirta qaybeeda kala duwan ka soo gara duurka ilaa imise ayaan ku qiyaasi karnaa oad gaaraysaan dhalinyaradiinan tirada maya tiradaa badanay xeryaalka waxay jooga xisaab male ilaa haateen markii waxaa lasoo cilaa biyahan aad inta ka qaadata aad isku imaanay marka shan ruux lixruux aad isku raacdiino oo biyaha nin walba mar wax kariyo noloshaasaan kula imaanaa geedaha toban beri ilaa koo iyo toban beri aan ku maqnaanaa har mar maxaa dhici kartaaba damaariba inta lagu imaado adoo reebaadi kii aan xusisay inuu kaa qumiyabo ooba markaa soo hito taa geed maanta laxbay soo goynaysa damaarka ma wajio raadi maho waddadii xalay u geeli ku aruursay damaarka qaadan yaa yeel asoo yeelay adigana markaa noloshaas waxaad leedahay damaarka iga maqan midda kale waxaa kamid oo arkaysaa damaarka geed aad saarataa inuu kuu soo qaadi waaybo wax ku caawinaya ma haysid damaarkii wuu kaa tabaryareeyey ilaah wuu kaa oome kii deegaanka hadaad ku bixi waxaan ka baqaynaa nafta waxaan baqay haddaan ku baxno inuu damaarka iyo kartaba naga dhigto wayna yeelaayinbu geedka hadday ku arkaan codguryooday geynaayin waa yahay caqabadaas adag ayaad ku shaqaysaan idinkoo dhibaatooyin badan la kulmayo n noloshiinaan iyo qoysaskiinaan isbeddel ma dareemayaan oo halkaan ma ka heshaan dhaqaale maya walaalow dhaqaale maxaata kelay dhaqaale maba jirta islaanta islaanta shala ka tagtay wax deen siinahaata male yaa siinaha shilinkaada waay qaxootigii maxaa leeyahay deegaanka wuxuu leeyahay ha guuro kii soomaaliyana wuxuu ku leeyahay soo guur hay-adihii hore omajkeena way ka guureen iskuulladii way halaabeen waxaad maxaa keenay hay-adaha adduunkaa keeneen oo marka hore dadka isku xirira inta keeneen haddana way ka danbaxeen kenyana dhaqaale nooma hayso intay dhaqaale hayso marka nin wax ku siinay male bilcami ilmi adiga maxay ku helaan wax ku helaan ma balow deegaankiina waa kan wuxuu ku leeyahay ha soo gudbin hay-adihiina sidii hore maha naga lgaabsan waxaan hayno male tanta ku dhaqaal roon inaan hal waan jeclaanahay
waryaheena cabdisalaan salas ayay u waramayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku xamaasha gaari dameerada ee xeryaha dhadhaab markana ha dhinacii heesaha
si kastuu dadaaliyo waqti doorowga lumo dameer gaari waa faraas dameer gaari waa faraas si kastuu dadaaliyo waqti doorowga lumo dameer gaari waa faraas dameer gaari waa faraas dir waxay wadaagaan shimbiraha dawaafo digaag baalal kuma yara misna duuli kariwa misna duuli kariwa dir waxay wadaagaan shimbiraha dawaafo digaag baalal kuma yara misna duuli kariwa misna duuli kariwa ku dayaa waxaa iftiisho waa dabiici nuurku yee ha ku daalin ruuxdani way kaa dawayntee kudayaada lumise mugdidama habeenimo dayaxa iftiisho waa dabiici nuurku yee ha ku daalin ruuxdani way kaa dawayntee
ha ku daalin ruuxdani way ka daaweyntahay codka ah dayaxdal nuurshaano intaasi ku dhaafno markana jabuuti dalka jabuuti waxaa ku yaala dugsiyo dhowra oo wax ku bartaan ardayda kala gedisan ee himilooyinka kala duwan leh wariyaha v o e da ee jabuuti sagal siciid faarax ayaa booqatay mid ka mida dugsiyadaasi waxayna la kulantay ardayda da-da yar ee iskuulladaasi dhiganta warbixintan ayayna nooga soo dirtay
magaca maama maxamed cabdi axmed iskoolkaa dhigataa lumiyar
Een, xagee maraysaa hadda
Ya.
fasalkee maraysaa lixaad saddexaad shanaad lixaad lixaad baad tahay Ee, mustaqbalka markaa weynaatid maxaad doonaysaa noqot kontabal xisaabiye ama maxaa ku jeclaata inaad inaad noqoto kontaabal maadka jecelyo iyo jevetre xisaabta jecelyo je suis inspiré par le xisaab xisaabtaad ku leedahay takhasus dheer Okay. soomaaliga ka hor isku tihin Ya?
af soomaaliga ka hor Ah, iska fiican yahay laakiin faransa ayaa mudan okay faranse marka haddii lagu yidhaahdo een, eh, soomaali mahmah igu sheeg ama faransiis mahmah kee kuu fudud faransiiska fiican.
yaa waxaa akhrida weli gabay ma akhrida Gabi- maybe.
hees Maybe.
af soomaali maqsi wax lagu dhaho ma garanaysa Ah, maxaa lagu yidhahda waxaa lagu yidhahdaa mahadsan tahay magacaagii sheeg أنا مدعي عمران أحمد شاه cimraanow een, eh, iskoolkee dhigataa een, xagee maraysaa waxaan marayaa setiem muxuu ahaa waxaa ka dhigtaa iskoolka anasiaan gabood aan Eh, ctm af soomaali maxaa lagu yidhahda furla gabood aan Eh, ctm af soomaali maxaa lagu yidhahda setiem soomaali waxay toddobaad Ah, galaaska toddobaad baa tahay okay mustaqbalka markaa weynaatid oo jaamacadda ka baxdid oo nin weyn noqotid maxaad doonaysaa inaad samaysid anigu waxaan doonaa intaan noqdo jineer oh good maxaad doonaysaa inaad dhistid waddankeena dhismo badan buu u baahan yahay maxaa hartaa inaad dhistid kab oo soqo imanka meesha joogno kale gajo weeyaan gajadaa doonaa intaan buuxo aqalo badan ka xaggee naga dhiso dambeeya Een, waxay doonaysaa in la saaro een, bridge injineera waxaan u baahanahay wax walba dhisa marka waxaad doonaysaa injineer inaad noqoto maxaa ku jeclaatay jegada injineernima ee shaqada een, ee- ee, maxaa ku jeclaatay injineernimada
parce que je veux être waxaan doonaa intaa eedeeyo dadka
dadkina caawisid okay oo wadankaaga wax fiican u samaysid haddaad dowladda haddaad madaxweyne noqotid maxaa samayn lahayd adigoo injineer
hadda ismaaciil la dhaadhicin aanun kori lahaa muxuu ahaa dad- dadka idin lahaa dadka aqli lahayn baa sii lahaa jabuutiba kama dhigaynba dad miskiiniin may noqonteenba waxaad tiri ma doonayo hal qof oo reer jabuuti inuu gaajoodo haa
dadka shaqaa wada siin lahayd maasha allah magacaa maam cabdifatax jibriil musa cabdifataaxow iskoolkaa dhigataa istoota xumbulu antaa limiyaad af soomaaliya ku sheeg xagga yaa istoota xumbulu okay limiyaad limiyad af soomaali maxaa lagu yihahdaa limiyaad doomal ciisa iskoolka magaciisa okay sorry faransiiska baa qanra lahaada Een, waxaad dhigataa galaas koowaad labaad saddexaad afraad shan kee dhigataa Lixaad.
galaaska lixaad baa dhigtaa kama ladtaawo Ee, lixaad maxaa lagu yihahdaa een, faransiis siisaan ziiseen baa lagu yihahdaa Maaj- maxaa- ma- maajidee jecesha iskoolka hadda waxaan jecel yahay maad xisaabtaa jecesha xisaabtan jecel yahay mustaqbalka maxaad doonaysaa haddaad markaa weynaatid maash- insha allah maxaad doonaysaa noqoto waxaan noqon doonayaa jiish
Een, xaakim maxkamadda iyo cadaaladda okay good maxaa ku doorata xagga hataa hataa hataa cadaaladdan ka shaqayntada dadka waxaa dada cadaaladda nagu shaqaynaya maxaa ku jeclaatay inaad cadaaladda ka shaqaysid ma dharkaa ku cajabiyey ma dad cadaalad har lagu sameeya aragtay maxaa ku jeclaatay cadaaladda waxaa jira afukaayaal kuwa beensheeda kuwa kuwa inta la xido inuu cadaalad u sameeyo marka waxaad aragtay afukaayo been sheegaya aa waxaa jira kuwa beensheeda oo ni- n- ilga kuwa lacag siina lacag baa loo siina aa laaluush lacag baa loo siinaa siday been u sheegaan kuwa ina la xido waa xaq markaa afukaayaxaan ku noqon doonaa.
maasha allah marka juuj baa noqon oo daacada qof ballaalush ka qaadan aa
Ee, ka hor haddii nin iyo naag ku yimaadaan gabar maskiin oo iska ooyeysa iyo nin haddii ku yimaadaan ninkeeda soo dagaaleen maxaa kee labooda garab siin lahayd labada anu ca- muxuu ahaa kii khaladka lahaa kii kii sax kii- kii saxan kii khaldan kii saxanaa baan idina oohintani waxaan waxba kaama gelin adiga waxaa raadsa boyntigaaga waa sax iyo khalad aa sax iyo khalad baan idina waay dad waxaa jira ayagoo khalad sameeyey haddana beenbeen iska ohsiiya saaxiistiisa hoysiya marka kuwaas kuma khaldi doonaan kuma khaldano
hadda dadka hadda shaqeeya ee, ee hadda hadda adigu waa yar tahay weli mise jir baa tahay labiyo toban rag hadda waxaa jira ku shaqeeya sida kuwo waxaa jira oo ku dhegeysanaya oo beenta sheegaba laalushqaatayaal maxaa oran lahayd kuwa kuwa waxaan u lahaa beenta sada ilaahay baa naataa ilaahay baa ilaahay naataa wax ka sareeya ma jiro aa waa ilaahay cadaaladu jecel yahay aa beenta wuu nacaa
qur-aanka ka warra diinta see isku tihiin Qur-aanka- qur-aanka ma dhigataan ee, aa masha Allah, qur-aanka dhigtaya qur-aanka ka muhiimsan wax kasta Merci, mama. Thank you.
سعيد أحمد عبدي Ee, siciidu fasalkee dhigtaa hooyo
مريم af soomaali igu sheeg صيالات Een, maadide- ma- ma- maxaa xiisaysaa iskoolka maadooyinka jeceshahay
واحد جعلي عربي oo waxaad jeceshahay luuqadaha luuqadda carabkaa jeceshahay maxaa ku jeclaata carabiga إنا إنا إنا إنا نقضو محوها شيخ okay maasha allah Muxuu waxaad doonaysaa xagga diinta inaad baratid ها waa waajib diinta in la barto ها محا هنا هنا هنا شيخ نقضو ومحاها dadka diinta ku waanaysa ها
hadda qur-aanka qur-aanka hadda ma dhigataa قرآنك مي لقو بيرنا iskoolka ladinku dari doonaa qur-aanka ee gooni uma dhigataan قوني مي وحال الله ضدنا مدرسة gabor salaadda says ku tihiin salaadii odaa shiikh noqonaysa waa inaad salaadda sii baratid salaadda ma barataa عوانت كذا waa tukadaa oo maasha xaafadiina hooyo aabaa wadaadaa mise ها هو هو هو هو يا ولد amiin bushaa doqada iskoolkee dhigataa faarandol baardool ee waxa- xaggee maraysaa samaanigee tahay koowaad labaad saddexaad shanaad shanaad baad tahay aa, Een, maxaa xiisaysaa iskoolka markaad jirto maxaa jeceshaa maxaa xiisaysaa mathematiga xisaabtaa jeceshaa Ah.
maxaa doonaysaa mustaqbalkaa noqoto injineer de batimo kii batimoyaasha iisoo dhawow baatamoyaasha maxay ahaayeen af soomaali baatamo maxaa lagu yidhahdaa yaasha oo dabaqyadaa ka dhisaa doonaysaa noqotid alla dhulku meelahan dhan inaad dabaq laga wada dhigo Exactly.
waryaheena sagal siciid faarax oo la sheekaysanaysay qaar ka mida caruurta dhigataa dugsiyada jabuuti halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada ciyaarihii iyo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka siriaaga ee kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kooxda ac milaanna ay si rasmi ah ula wareegtay hogaaminta horyaalkaasi oo saddex dhibcood ay ku qabteen kadib markii kooxda torino ay garaaceen kooxda ac milan oo isku dhibco ahaayeen kooxda napoli oo berito la ciyaari doonta kooxda bolonya ayaa sii qabatay hogaanka horyaalka maadaama kulan ay ka hor ciyaareen haddii kooxda napoli ay berito badin weysana ac milan keli ayay ku noqon doontaa dhibcaha lagu hogaaminayo horyaalka siraaga iyadoo yeelatay siddeed iyo labaatan dhibic kulankii torino iyo ac milan oo ahaa mid adag ayaana kooxda milano waxa ay ku badisay gool iyo waxba iyadoo uu goolka u dhaliyey weeraryahankooda u dhashay dalka faransiiska oliver jero kaas oo hogaanka gacanta ka geliyey kooxdiisa ac milan kulamo kale oo ka tirsan horyaalka siraaga ee kubadda cagta ayaa caawa la cayaaraya iyadoo kooxda yuventus ay martigelin doonto kooxda sisola samdoria waxa ay la ciyaari doontaa atlanta udanesa iyo frona ayaa iswajihi doona kalyari waxa ay la ciyaari doontaa kooxda roma oo waayadan uu xaalka ku xun yahay halka impoli iyo inter milan ay isku aadan yihiin ciyaarta u dambeysa ciyaaraha caawa dhacayana waxa ay dhex mari doontaa kooxaha lazio iyo fiorentina dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa xalay la cayaaray iyadoo kooxda deportivo alves ay hal iyo eber uga badisay kooxda elja sbanyolna waxa ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda atletic bilbao oo garoonkooda ay ku martigeliyeen halka villareal ay saddex iyo saddex ku kala baxeen kooxda kale ee cadis kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la cayaarayaa kooxda rio volcano ayaa martigelinaysa kooxda barcelona mayorka iyo sevilla ayaa isku aadan real batis waxaay soo dhoweyn doontaa kooxda valencia halka kooxda real madrid ay caawa la ciyaari doonto kooxda kale ee ususuna dhinaca iyo dalka ingiriiskana tababaraha kooxda manchester united holiganer solsha ayaa sheegay inuu sii joogi doono kooxda manchester united kadib guuldaradii baahdilaada ahayd ee toddobaadkan ay kala kulmeen kooxda ay sida weyn u xufiltamaan ee liverpool taasoo shan iyo eber kaga badisay kooxda liverpool ayaa ku xasuuqday garoonka oltraford kooxda manchester united guuldaradan oo kalena waxaa ugu dambeysay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii markaas oo sidan oo kale kooxda manchester city ay lix gool kaga badisay kooxda manchester united oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaana wararka qaar ee soo baxay ay sheegayaan inay ka fikirayaan in garoonka ay kusii hayaan tababare oliganer solsha oo sheegay inuu isaga sii joogi doono kooxda warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda manchester united ay ka fikirayso suurtagalnimada in soolsha ay ku bedelaan antonio conte oo horey usoo leyliyey kooxaha chelsea yuventus iyo inter milan wararka qaar ayaa sheegaya in maamulka kooxda manchester united ay ku wajahan yihiin inay soo xirigeliyaan antonio conte si ay ugu bedelaan holiganer solsha oo cadaadiska uu si weyn ugu sii kordhayo wararkeennii cayaarahana waa nageynta
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal oo ciyaaraha noo soo horjeedinaya markana dhinacii heesaha macaan ee egraan canraale waxay gebagabo ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmi doonno afarta galabnimo xaggiina marka ay tahay waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo